بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobbada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mas-uul ka tirsan maamulka sahaayinada oo sheegay inay doonayaan in masjidka alaaqsa ay u beddelaan macbad ay ku cibaadaystaan dadka yahuudda ah ruushka oo duqaymo culus ka geystay waddanka yukrain iyo muwaadiniin reer galbeed ah oo lagu dilay waxaan soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee xasaradaha ka ogan bariga qaaradda yurub yahuudda oo barakicin xooggan ka wada magaalada khaza xasuuqa oo socda muddo ku dhow hal sano iyo xaalad adag oo ay wajahayaan cisbitaallada ku yaalla qidaaca wadahadalladii jineefa ee u dhexeeyey jenaraallada hogaaminaysay dagaalka suudaan oo fashilmay xaalad macluul ah oo suudaan laga soo sheegayo iyo alburhaan oo ku hanjabay dagaal soconaya muddo boqol sanno ah dowladda faransiiska oo xirtay milkiilaha barta telegaram iyo dowladda ruushka oo ka hadashay maxaa ka jira in ninkan loo haysto diidmadiisa ku aaddan in sirdoonnada yurub uu u jaasuuso macaamiisha telegaram waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku aaddan faa'iidada uu leeyahay geedka dhagayaraha innagoo soo gudbin doonna toban ka mid ah waxtarka geedkaasi iyo siyaabaha looga faa'iidaysan karo qodobbadaas xubintii wargaysada iyo xalqadii afar iyo tobanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaallada ayaan maanta caalamulyoom ku soo gudbin doonnaa ee mar kale ku soo dhowaada barnaamijka ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار wahagaag waa maalinimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay laba-iyo labaatanka bisha safar sannada kun afar boqol afartan iyo lix hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa wasiirka amniga maamulka gumaystaha yuhuudda gaalka xagjirka ah ee lagu magacaabo itmaan binu gafiir ayaa sheegay inuu doonayo in masjidka alaqsa uu u beddelo macbad ay ku cibaadaystaan dadka gaalada ah ninkan ayaa hadalkan waxa uu u sheegay warbaahinta gumaystaha isagoo sheegay in muslimiinta iyo gaaladuba xaq ay u wada leeyihiin in masjidka ay ku wada cibaadaystaan sidaa darteedna ay macbadka dhisi doonaan ninkan ayaa hadalkaani jeediyey kadib markii isbuucii lasoo dhaafay isagoo hogaaminaya ilaa saddex kun oo sahayno ah ay xoog u galeen masaajidka al aqsa halkaasna muddo saacado ah ay ku guteen cibaadaadkooda baadilka ah itmaan binu gafiir waa nin ka soo jeeda kooxaha yuhuudda xag jirka ah benyamin netanyahu ayaana sannaddii laba kun labaiyo labaatan waxa uu u doortay inuu noqdo wasiirkiisa amniga tan iyo sannaddii laba kun kow iyo labaatan dadka yahuudda ah iyo maamulkooda ayaa sii kordhiyey xogugalka ay ku samaynayaan masaajidka barakaysan ee alaqsa iyadoo dhanka kale yuhuudda ay xayraad saareen masjidka islamarkaana ay muslimiinta badanaa ka mamnuucaan in halkaasi ay ku gutaan cibaadada saddexdii ramadaan ee u dambaysay ayay yuhuuddu xayraaddii ugu xoogganayd saareen masjidka iyagoo kumanaan muslimiin ah oo doonaya inay masjidka ku ictikaafaan bisha ramadaan loo diiday tallaabadaasi waxaa sidoo kale barbar socda in yuhuudda ay xoog kula wareegayaan xaafadaha ku hareeraysan masaajidka si gaar ah xaafadda loo yaqaano sheekh jaraax oo ay maxkamadda sahaynadu soo saartay awaamir lagula wareegayo dhulka ku yaalla
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaa alaaba halkan ka soo jeediya wariyaheenna ilyaas cabdulaahi suhibaad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinla ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida waxaan ugu horrayn xubinteenna maanta ku daahfuraynaa saxiifadda Ameerikaanka ah ee Washington Post waxay daabacday Faransiiska oo xabsiga u taxaabay milkiilaha shabakadda Telegram oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee ay maanta dunida isku weedaarsata fariimaha kala duwan iyo ruushka oo arrinkaas hadal ka soo saaray waxaa afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay warbaahinta kala duwan gaar ahaan kuwa reer galbeedka si aad ah u qabsaday xarigga Pavel Durov oo ah afartan jir u dhashay dalka ruushka aasaasayna applicationka Telegram kaasoo laga qabtay garoonka diyaaradaha ee Paris xilli uu ku yimid diyaarad qaas ah oo uu watay xukuumadda Paris ayaa sheegtay in ninkan loo haysta falal argagixisinimo oo si joogto ah kaga dhaca gudaha shabakadiisa ay dadku ku wada xiriiraan iyadoona uu qofka ku baahin karo waxyaabo mamnuuc ka ah aaladaha kale sida Facebook, YouTube iyo TikTok. Waa sida ay hadalka u dhigeen. Faylasha dacwadda ah ee ay soo bandhigtay dowladda Faransiiska waxaa ku xusan in gudaha aaladda Telegram la isku dhaafsado waxyaabo ay ka mid yihiin kala iibsiga daroogada, xubnaha jirka bini'aadamka, dad mararka qaar si live ah loogu dilo kaamirada horteeda, lacag dhaqista iyo waxyaabo kale oo la mid ah. dhanka kale waxaa jira hadal ka soo yaray xukuumadda Moscow iyadoona xarigga muwaadinkooda ku tilmaamay mid sharci darro ah kana soo horjeeda waxa loogu yeero xorriyatul qowlka warbaahinta hadalka ka soo yaray dowladda Faransiiska waxaa jira mid kale oo isagana xoogan oo barbar socda waana in reer Yurub ay doonayaan inay cadaadis xoogan saaraan ablikeeshanada iyo dhammaan warbaahinada waaweyn ee uu leeyahay Ruushka aaladda Telegram waa meel heesata isticmaalayaal ka badan hal bilyan oo qof laguna soo gudbiyo siyaasado badan oo ay reer Yurub diidan yihiin inay dunidu aragto sidaa darteed isagoo midaas doonaya inuu ka hortaga ayuu soo xirtay shaar ah waa meel la isku weedaarsado waxyaabaha mamnuuca ah oo idil waana sida ay tibaaxayaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta caalamka waxaa dhanka kale xusid mudan in milkiilaha Telegram uu horay u diiday in sirdoonnada Yurub uu u jaasuuso xogaha macaamiisha Telegram iyadoona waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee loo aaneynaya xarga Durov. Si kastaba ahaatee, xukuumadda Paris ayaa u muuqata mid tallaabadan ku hungoobi doonta, maadaama durbadiiba ay ninkan garbinayaan qareenno sita cadeymo kala duwan oo bari yeelaya milkiilaha Telegram, halka dhanka kale ay aaladan haysato taageerayaal fara badan oo xitaa dhigi kara dibadbaxyo gelgela waddooyinka waaweyn ee caasimadaha Yurub. Haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas, waxaan markan soo qabanayaa majalladda Al-Qudus Al-Carabiya waxayna shirsay maqaal ku saabsan ciidamada sahaynada oo weli wada xasuuqa ay ku hayaan shacabka reer Gaza iyo kumanaan qoys oo laga barakiciyay guryahooda iyagoona bukaanno badan si qasab ah looga saaray goobaha caafimaad. Diyaaradaha Yuhuudda ayaa saacadihii lasoo dhaafay duqeymo xoogan oo ay dad Filistiiniyiin ah ku shahiideen waxa ay ka geysteen dhowr deegaan oo ku yaala gudaha Gaza. waxaana la soo warinayaa in tirada shuhadadu ay samaynaysa sare u kac marba marka ka sii dambeysa dhaawacuna uu noqday xargagoosad iyadoona xarumaha caafimaad ay qaarkood gabaabsi ku noqdeen agabka muhiimka ah waxaa dhanka kale la soo warinayaa in maamulka gumaystaha yuhuuddu uu soo saaray amar cusub oo dadka looga barakicinayo deegaano fara badan oo ku yaala gudaha qidaaca iyadoona xitaa bukaanada isbitaallada ku jira lagu qasbay inay amarkaas fuliyaan oo ay ka barakacaan gudaha xarumaha caafimaad kow iyo toban bilood oo dagaal ah weli shacabka reer filistiin ayaa wajahaya xaalad adag oo dhanka nolosha ah iyadoona gudaha qidaaca ay xargagoosad ku noqdeen duqeymaha yuhuudda ayna sii dheer tahay in xarumihii caafimaad ay qaarkood noqdeen kuwo la burburiyey halka kuwo kalena albaabada la isugu laabay kadib markii ay dhammaadeen agabkii bukaanada wax loogu qaban lahaa aan markan u wacana dhanka majalladda the independent waxay daabacday maqaal ku saabsan nin u dhashay dalka ingiriiska iyo saxafiyiin dhowr ah oo lagu dilay weerar sawaariikh loo adeegsaday oo uu ruushku ka fuliyey hotel ku yaala magaalo dhacda bariga dalka Ukraine. Ryan Evans waa askari hore oo ka tirsanaa dowladda Ingiriiska, waxa uuna hadda ahaa xubin sare oo ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters. Waxaa lagu dilay weerar xagga cirka ah oo ay xukuumadda Moscow saacado ka hor ka fulisay gudaha dalka Ukraine gaar ahaan hotel ku yaala magaalo dhacda bariga waddankaas. waxaa sidoo kale weerarkaas lagu qaarijiyey tiro kale oo saxafiyiin ah oo ninkan la socday kuwaas oo iyagana u dhashay dalka ingiriiska ujeedka ay halkaas u joogeen ayaana lagu sheegay inay soo tebinayeen wararka ku saabsan dagaalada qaraar ee muddada sannadaha ah ka dhex xulcaya xukuumadaha kiyef iyo moscow dhanka kale qoraalka saxiifadda ayaa lagu sheegay in dowladda ruushku ay doonaysay inay la wareegto magaalada muhiimka ah ee kharkiyef waxaana hadda la soo werinayaa in diyaaradaha dagaalka ee Moscow ay waxyeello xooggan gaarsiiyeen qaar ka mid ah dhuumaha gaaska ee mara magaaladaasi. Ruushka ayaa isbuucan u muuqda mid sameynaya dib u kabasho xooggan maadaama toddobaadyadii la soo dhaafay ay ku socdeen weeraro xooggan oo gaarsiiyey khasaare lixaad leh. Caalamkuna uu la amakaagsanaa sida ay Ukraine u noqotay mid celcelis ah, Ruushkuna uu u noqday mid gacan ku gabbad ah. waxaan ugu dambayntii soo qabanayaa saxiifadda ilaaf ee ka soo baxda dalka sacuudi carabiya waxay daabacday dalka ay dagaaladu halakeeyeen ee suudaan oo ay dadkiisu mar kale wajahayaan xaalad macluul ah sida lagu caddeeyey xogta saxiifadda in ka badan shan iyo afartan milyan oo ruux ayaa hadda ku sugan xaalad cunno la'aan ah waxaana waddooyinka qaar ee waddankan lagu arkayaa tobaniyo ruux oo ay naftu ka baxday kadib markii ay gaajadu ka tambadisay waxaa dhanka kale la soo werinayaa in ciidamada militariga suudaan ay saacadihii lasoo dhaafay oggolaadeen in ilaa shan iyo toban gaari oo ay leeyihiin hay-adda qaramada midooba ay gudaha u soo galaan waddanka iyagoo ka soo gudbaya xadka dhanka waddanka jaad si ay raashin u gaarsiiyaan qaar ka mid ah bulshada waddanka waxaa dhanka kale la soo werinayaa in gebi ahaanba ay fashilmeen wadahadalladii la qorsheynayay inay ka dhacaan magaalada Geneva ee dalka Switzerland kuwaas oo la doonayay in lagaga hadlo heshiis labada dhinac nabad u horseedi kara guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii wargeysyada caalamka oo aad maanta ku dhegaysateen canaawin kala duwan aan iminkana idinku wareejiya walaalkeen suweyb cabdulaahi si halkaas uu inooga sii ambaqaado qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ka hadlaysa faa'iidada uu leeyahay geedka dhagayaraha iyo sidoo kale qaabka looga faa'iidaysan karo warbixintan soo socota waxaa arrimahaasi ku eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir dhageeraha oo sidoo kale carabi ahaan loo yaqaan qurunful ama almusmaar waa dheer cajiib ah oo leh taariikh dheer oo soo jireen ah waa daawo naadir ah oo ku soocan caraf iyo udgoon waxaa uduga u gaarka inta badan caan ku ah goobaha lagu daaweeyo ilkaha gaar ahaan kuwa lagu yaqaan daawada dabiiciga ah calaaliska qurunfulka oo ka mid ah dhirta qayb muhiim ahna kaga jira wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan oo dhanka caafimaadka laga bilaabo horumarinta caafimaadka afka ilaa caawinta dheefshiidka sidoo kale waa dhir aan marnaba laga weyn inta badan guryaha wuxuuna caan ku yahay dhadhan diiran oo xiga dhanka kuleylka iyo caraf udgoon oo soo jiidasho leh islamarkaana ay si dheer tahay fawaa'idda iyo waxtarka uu leeyahay waxaa lagu daraa cuntooyin kala duwan si loogu kordhiyo dhadhanka iyo nafaqada ama waxtarka uula gaarka yahay warbixin lagu daabacay mareegta arrimaha caafimaadka ee only my health ayaa looga hadlay faa'iidooyinka caafimaad ee ay leedahay calaalinta qaranfulka oo ay soomaalidu u taqaan dhagayaraha waxa uu hagaajiya dheefshiidka sida lagu sheegay warbixinta in la calaaliyo xilliyada cuntada kadib waxaa dhacda in qaranfulka uu qofka ka caawiyo dheefshiidka laga bilaabo afka ilaa caloosha tani waxay sabab u tahay joogitaanka isku dhafka loo yaqaan oginol kaas ka kooban waxyaabo carminative ah oo ka caawiya in uu yareeyo gaaska iyo dheefshiid xumada waxaa sidoo kale dhageeraha uu leeyahay fawaa'id ay ka mid tahay inuu kor u qaado caafimaadka dheefshiidka fawaa'iddiisa kale waxaa ka mid ah inuu caan ku yahay yareynta lalabada waxaana qarniyo badan loo isticmaali jiray daawo loo kaashado dejinta dareenka lalabada taasoo ka dhigaysa in ay door bidaan shakhsiyaadka u nugul ciladaha dheefshiidka cuntada kadib marka loo eego daraasad la sameeyey sanadkii labada kun iyo labaatankii waxaa dhageeraha uu leeyahay sifooyin liddi ku ah jeermiska taas oo muujinaysa awoodda u leeyahay ka hortagga koritaanka bakteeriyada calaalinta maadadan ayaa kaa caawin karta in aad disho bakteeriyada afka iyo cunaha yareynta khatarta caabuqa afka iyo kor u qaadidda nadaafadda afka waxaa sidaasoo kale ay ka hortagi kartaa koritaanka bakteeriyada sababta urta xun taas oo ka dhigaysa afka mid udgoon oo ay nadaafadu haraysay dhanka kale dhirta ama tawaabisha aan ka hadleyno ee dhagayaraha waa xanuun joojiyo dhab ah waxaa daawo wax ku ol ay u tahay xanuunada iliga iyo ciridka sida uu sheegayo doctor mesin asaqa oo sidoo kale ah khabiir arrimaha cuntada ku takhasusay waxaa qaranfulka lagu daaweeyaa xanuunada ilkaha iyo gowsaha iyadoo loo marayo laba qaab mid ka mid ah فجميعنا يعلم أن القرنفل هو من ال- الأصناف الجيدة والممتازة جدا لتخفيف آلام الأسنان وهو كذلك طبعا ويستخدمه الطبيب الأسنان في عمله dhammaanteen waan ognahay in dhagayaraha uu ka mid yahay qaybaha dhirta ee lagu daaweyn karo ilkaha daawo muhiim ahna uu u yahay sidoo kalena waxaa shaqooyinkiisa u adeegsada dhakhtarka ilkaha waxaa sidoo kale muhiim ah in guryaha xitaa la dhigo oo aan ku naseexaynayno in laga warqabo waxaa lasi isticmaali karaa inta laga aadayo dantiistaha qofka xanuunsanayana wuxuu sameynayaa in wax yar oo ka mid ah dhagayaraha ama hal xabo oo ka mid ah uu saaro gooska uu ka dareemayo xanuunka ama biyo lagu kululeeyo dhagayaraha oo ku sii luqluqdo inta uu ka gaarayo dhanka dhakhtarka إلا أن يضع قليل من أو مسمار واحد على الضرس الذي به الألم أو يعمل آه، مغلي ال- ال- القرنفل ويعمل مضمضة على المنطقة التي بها الألم doctor mesin ayaa dhanka kale soo bandhigaya dhinacyo kale oo faa'iido u leeyahay dhagayaraha isagoona sheegay in lagu daaweyn karo nabraha fiindoobka sida uu warka u dhigay القرنفل من ال- آه، النباتات التي تساعد على آه، علاج حب الشباب وبالتالي إذا غلينا ال- ال- القرنفل وضع مسمار أو مسمارين فقط من القرنفل dhagayaruhu wuxuu ka mid yahay dhirta loo kaashado daaweynta nabraha dhallinyarada sidaa darteed waa inaan karino dhagayaraha oo hal ama laba mir oo qur ah si wanaagsanna loo kariyo kadibna aan ku dhaqno maqaarka ama halka ay ku yaalaan nabraha waa daawo aad ugu fiican oo sidoo kale looga hortago waxyaabaha bakteeriyada ah iyo fayruusaadka waana kuwo aad ugu habboon in lagu daaweeyo nabrahani هذه ف- فهو المضاد حيوي رائع جدا وقوي جدا ومضاد للميكروبات البكتيريا والفطريات والفيروسات وهذا مرحب به في موضوع ال- آه، حب الشباب sidoo kale waxaad isticmaalka maadooyinka ka hortaga u ah agsidada ku kordhin kartaa sidoo kalena aad ku dacmin kartaa caafimaadka guud adigoo calaalinaya dhagayaraha cuntada kadib sidoo kale waxa uu leeyahay sifooyin kale sida hagaajinta nisbada sonkorta ee dhiigga wuxuu dejiyaa heerarka sonkorta marka loo eego daraasad la sameeyey labada kun sagaal iyo tobankii shakhsiyaadka qaba cudurka macaanka iyo kuwa aan lahayn sonkorta intaba waxay la kulmeen hoos u dhac weyn oo ku yimid heerarka guluukoska dhiigga cuntada kadib markii ay qaateen laba boqol iyo konton miligaraam oo daawada dhagyaraha ah oo ay isticmaalayeen maalin kasta muddo soddon maalmood oo xidhiira sidoo kale daawadan waxaa yareysaa walbahaarka iyadoo la xaqiijiyay in uu dejiyo saameynta cadaadisyada maskaxda iyo jidhka intaba waxaa sidoo kale dhagayaraha uu kor u qaadaa nasashada halka uu yareeyo walbahaarka sidoo kalena uu sare u qaado caafimaadka maskaxda sida ay dhakhaatiirtu tilmaamaan maareynta miisaanka marka laga hadlayo daraasadaha qaar ayaa muujinaya in calaaliska qaranfulka uu gacan ka geysto hagaajinta nidaamka miisaanka waxaana sidoo kale dhacda inuu sii xoojiyo dadaalka dhimista miisaanka isagoo dhanka kale kor u qaadaya dheefshiidka iyo dherganaanta qofka iyadoo la xaqiijiyey in dhagayaraha uu yareeyo buurnaanta oo ay keento cunto dufan badan ugu dambeyn qaabkee ayay noqonaysaa qaadashada ama in caafimaad ahaan iyadoo loo tixgelinayo loo isticmaali karaa dhagayaraha si uu qofku u dareemo fawaaidda maadadan waxtarka badan arrimahaasi waxaa doctor mazin oo faahfaahinaya uu sheegay in hal xabo oo ka mid ah dhagayaraha uu qofku ku filan yahay inuu dabka kula kariyo biyo qiyaas ahaan konton ilaa boqol mililitir ah waxaana hal qaado yar oo biyahaasi la kululeeyay uu isticmaali karaa laba mar maalinkii gaar ahaan marka laga hadlayo dheefshiidka caloosha si guud waxa uu sheegay in laba xab oo ka mid ah dhagayaraha uu qofku isticmaali karo si maalinle ah ama uu ku dari karo shaaha ama caanaha iyo waxyaabaha laga sameeyo gaar ahaan zubaadida iyo kuwa yogorta loo yaqaan ملعقة صغيرة مرتين في اليوم ملعقة صغيرة مرتين في اليوم صباحا ومساء فهي علاج رائع لمين لقرحة المعدة ما علينا إلا أن نتناول آه، مسمارين من القرنفل إما نضعهم في ال- مع الشاي الأخضر أو نطحنهم مع اللبن آه، الزبادي أو اللبن العادي أو ما يعرف باليوغورت inkastoo calaadiska qaranfulka ama dhagayaaraha uu guud ahaan waxtar muhiima u yahay dadka intooda badan marka si dhexdhexaada loo isticmaalo haddana waxaa lagama maarmaan ah in aad la tashato dad xirfad u leh daryeel dhanka caafimaadka ah ama dhakhaatiirta ka hor inta aadan daawo ahaan u isticmaalin gaar ahaan haddii aad la ildaran tahay xaalado caafimaad oo hooseeya ama aad qaadanayso daawooyin waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii afar iyo tobanaad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada oo aan ku soo gudbinno kitaabka maada khasira alcaalam biinxidaadi almuslimiin waxaa aalaaba halkan ka soo jeediyaa walaalkeen faysal mahad سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون؟
التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa kulan kale iyo fadhigeennii afar iyo tobanaad ee aan ku qaadaadhigaynay kitaabka maadaa khasira alcaalamu biinxidaadi almuslimiin maxay adduunyadu ku weysay burburkii iyo hoobashadii ku timid muslimiinta waxaan xalqadii ugu dambaysay iyo xalaqaadkii ka horeeyaba ku soo faaqidnay waaqicii qaraaraa iyo jaahiliyadii ay dhex muquuranayeen ummadihii furus ruum shiinaha hindiya yuhuudda iyo kuwii la midka ahaa xalqadanna waxaan ku milicsan doonnaa xaaladdii ay ku sugnayd carabta ka hor inta uusan soo gaarin nuurka islaamka iyo siduu ahaa waaqicooda qoraaga allah u naxariistee wuxuu leeyahay marka laga hadlayo carabta waxay kaga socnaayeen ummadihii jiray casriga jaahiliga akhlaaq iyo hibooyin ay kaga duwanaayeen bulshooyinka kale sida fasaaxada awoodda hadalka iyo wax caddaynta xorriyad jacaylka fardafuulnimada xamaasadda ay u hayaan caqiidada ay aaminsan yihiin awoodda wax xifdinta iyo xusuusta xiisaha ay u qabaan in loo sinaado awoodda maamulka ballan oofinta iyo ammaanada balse casriyadii dambe waxaa lagu imtixaanay inay ka dheeraadeen diinta ambiyada kuna go'doomaan jasiiradda carabta iyagoo si adag ugu dhegay diimaha aabbayaashood iyo dhaqanka hooyooyinkooda taasi waxay ku keentay hoosudhac xooggan oo dhinaca diinta ah iyo inay noqdaan wataniyiin waxay taa u horseeday inay burburtay akhlaaqdooda fasahaado mujtamacooda kuna gaar noqotay nolosha jaahiliyadda midda ugu xun ee ka fog majaalista diinta shirkigu wuxuu ahaa diinta guud ee carabta iyo caqiidada ay aaminsan yihiin waxay aaminsanaayeen in allah subxaanahu wa tacaala uu yahay ilaaha weyn ee abuuray koonka isagana uu maamulo cirka iyo dhulka gacantiisana ay ku jiraan wax weliba wuxuuna qur-aanku caddaynayaa in haddii la weyddiiyo yaa abuuray cirka iyo dhulka inay ku jawaabayeen allah ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون
laakiin aragtida jaahiliga ah ee ceegaagta laabtooda ma ahayn mid qaadan karta towxiidka saafiga ah ee lala soo diray ambiyada garaadkooda ka fogaaday cahdigii risaalada iyo nubuwadana ma ahayn mid ammaamin kara in qof bashar ah ducadiisa laga ajiibayo samada allaah agtiisana laga aqbalayo ducadiisa isagoon ergo iyo waasida midna u marin rabbigiisa oo waxay ka qiyaas qaadanayeen dunida liidata iyo caadaadkeeda fasaahaday ee ku dhisan kala saraynta iyo boqornimada taasna waxay ku riixday inay raadsadaan cid ay allaah u maraan uguna tawasulaan iyagoo allaah wax la wadaajinaya waxay allaah ka sokow yeesheen ilaahyo ay caabudaan iyagoo aaminay in kuwaas ay wax taraan waxna anfacaan ayna leeyihiin awood ay wax ku celiyaan waxna ku soo darajeeyaan allaah ayay u qireen ilaahnimada weyn laakiin sokodiisa ayay wax la wadaajinayeen iyagoo allaah ka dhigay ilaaha ilaahyada oo aysan keligii ku kaaftoomi karin alkilbi wuxuu leeyahay reer kasta oo maka deggan waxay lahaayeen sanam ay gurigooda ku caabudaan midkood haddii uu doono inuu safro waxa ugu dambeeya ee uu sameeyo waxay ahayd inuu barakaysto sanamkaasi markii uu safarka ka soo laabtana waxa ugu horeeya uu sameeyo waxay ahayd inuu mar kale barakaysto carabtu waxay caan ku noqotay caabudidda asnaamta qaarkood ayaa dhistay sanam qofkii aan awoodinna wuxuu samayn jiray inuu dhagaxaan qotomiyo xaramka hortiisa ama uu caabudo kuwa ay dadka kale leeyihiin sida beydka allaah oo kale ayayna ugu dawaafi jireen asnaamtaasi waxayna ula bixi jireen magacyo kala duwan kacbada loo dhisay caabudidda allaah subxaanahu wa tacaala oo keliya waxay kufaartii quraysh dhex dhigeen saddex boqol iyo lixdan sanam sida taariikhdu warinayso bukhaari ayaa wariyey in abiirajaa alcadaaridi uu yidhi waxaan ahayn kuwa caabuda dhagaxa haddii aan helno dhagaxa aan haysanno mid ka wanaagsan waan iska tuuri jirnay dhagaxii hore mid kale ayaana soo qaadan jirnay haddii aan weyno dhagaxa waxaan soo cantoobsan jirnay carro kadibna neef ari ah intaan soo kaxaysanno ayaan caanihiisa ku lisi jirnay caradii markii ay caradu adkaato oo dhagax oo kala noqoto ayaan ku dawaafi jirnay alkilbi wuxuu leeyahay qofka haddii uu safro oo uu meel ku dego wuxuu soo qaadan jiray afar dhagax midka ugu qurxoon ayuu rabbi ka dhigan jiray si la mid ah ummadihii kale ee mushrikiinta ahaa ee zamankaasi jiray waxay carabtu lahaayeen ilaahyo kala duwan iyagoo rabbi ka dhigan jiray malaa'igta jinniga iyo xiddigaha waxay aaminsanaayeen in malaa'igtu ay yihiin gabdhaha allaah markaas ayay ka dhigteen kuwa u shafeeco qaada oo ay allaah sokodii caabudaan sidoo kale jinniga ayay caabudi jireen iyagoo aaminay awooddiisa iyo saamayntiisa alkilbi wuxuu leeyahay bani maliix oo ka tirsan qusaaca waxay caabudi jireen jinniga saacid isagana wuxuu leeyahay ximyar waxay caabudi jirtay qoraxda kinaanana dayaxa tamiinna xiddigaha reer qays asad iyo judaamana waxay caabudi jireen qayb ka mida qoraxda halkan ayaan ku hakinaynaa xalqadii afariyo tobanaad ee taxanaha aan ku akhrinayno kitaabka maxay adduunyadu ku weysay hoobashadii muslimiinta xalaqada xigta waxaan ku falanqayn doonnaa sida uu ahaa yahuuddii iyo nasaaradii ku nooleed jasiiradda carabta kulan dambe ayaa inoo ballanah sidaas iyo nabadgeliyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaanna intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaas nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى